Tababarkan uusan dareeri doono muddo afar maalin iyo weliba howlwadeennada caafimaadka degmooyinka gobolka mudugale ka bara doone sida lan daryeelo waana lan ilaaliyo aadayo dhallaanka intii uroogan xarumaha caafimaadka maadaama yo in dadkan ka badan goobaha caafimaadka lanka adeegowa tababarkan iyo weliba qaban qaabaday wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug iyadoona ujeedadeeda sidii kor lan qaada lahay aqoonta shaqaalaha caafimaadka taasoo xoojiyasa in adeegoka aadayo dhallaanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug doctor maxamuud axmed maxamed oo furay tababarka iyo ku hadalay ahmiyadda lanqobadaha tababarku wasiirka ayaana sheegay intii fadaaintii koran qaadaan aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgalow xarumaha caafimaadka ee ka yaalan degmooyinka gobolka muduga ka dambeyn weliba use wasiirkan ka baaqay ku qaybgalyaalka intii u ka faa'iidaysadaan aqoonta xirfadii lagu kordhiyaya ciwaankiisa wuxuu qaabilsan yahay hooyada iyo dhallaanka inta badan ama ubadka inta badan sida aad ka dareemaysa dadka traininka loo qabanayana waxay u badan yihiin dumar waxaana ku caddaynaysaa in hooyadu ay kaalin weyn oo muhiima ay ka qaadato koritaanka ilmaha iyo badbaadada ilmaha waana training aad muhiim u ah markii labaad aa iskugu imaanayno five star iyo qaybtii labaad oo shaqaalihii wasaaraddu ay qaadatay iyo hay-adda b s a oo runtii aan aad uga mahad celinayo sida hufnaanta leh oo howlkarnimada ay ku jirto iyada iyo tiimka shaqaalaha shaqada wasaaradda ka wadaahi ay u wadaan tababarada aan filayo ilaa laba biloodoo xiriira inay shaqaalaha u samayn doonaan tababaro kala duwan oo aqoontooda lagu horumarinayo fursadda noocaasi oo wasaaradda iyo hay-adda b s a ayna siisay waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysataan oo fursad qaaliya waaye dadko dhan ma wada helaan maanta iyadoo lagu jiro dhaqaalayarada soomaaliya caalamka haysta deqbixiyaashii aaday u dhib badan tahay laakiin b s a waa hay-adda keliya oo sheegtay inay garab istaagi doonto wasaaradda caafimaadka runtii aad baan ugu mahad celinaynaa waana ku faraxsanahay tababarada noocan oo kale ah in la sii wado mar labaad iyo mar saddexaad b s a waxaan leeyahay waa mahadsan tahay madaxda kale oo traininka ka soo qayb qaatay si ay u dhiirigeliyaan dadka tababarka loo qabanayana uu ka mid yahay guddoomiyaha hobyana iyo madaxa mashaariicda gobolka mudug runtii adinkan wakhtigiina qaaliga ah ku timaadeen waa ku mahadsantihiin wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug iyo bilon gudaantiye saddex tababaran qobati howlwadeennada caafimaadka gobolka mudug tababaradii hore iyo lakabaray howlwadeennada sida lambiyawa talaalka kana waliba lakabara doonay maalmo uuso dareera ilaalinta xuquuqda aadayo dhallaanka intii horogan xarumaha caafimaadka